iyo qaybtii ugu horeysay caawa dowladda koonfur gobolka soomaaliya waxay leedahay baarlamaan taama oo hablo iyo inamodale intaba waxaan rajaynaynaa markaa in wadadii dowladnimada iyo wadadii raadinta amniga geyga koonfur galbeed iyo sidii loo dejin lahaa shuruucdii koonfur galbeed lagu maamulaya caafada saaray aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa odayaashii dhaqanka koonfur galbeed ee waktiga badan geliyey iyo bulshada reer koonfur galbeed oo gartay maanta in dowlad ahaan aan la noolaan karin
mudane wasiir tirada la dhaariyey ee ka xildhibaan ahaan tirada guud imisay noqonaysaa marka
guud ahaan tijaabkii lasoo dhaafay waxaa la dhaariyey sideed iyo sagaal xubnood sideetan iyo sagaal xubnood maantana waxaa la dhaariyey konton iyo lix xubnood waxaa la isku darada baarlamanka koonfur galbeed soomaaliya boqol iyo afartan iyo shan xubnood
ma laga yaabaa marka in xildhibaanadan hooshooda loo madax banaaneeyo iyagoo xor ah ay dadka u adeegaan
xildhibaanada xor weeye berito waxay samaysanayaan kalfadhigoodii ugu horeeyey waxayna dooranayaan haddii ilaahay qadaro gudoomiye kuleelgaha ah iyo laba mise ku-xigeen kaasoo suurtagelin doona ama diyaarin doona sida dasiirka koonfur galbeed uu qabo gudoomiye rasmi in maalmaha soo socdana lagu dhawaaqa kadibna baarlamanka dowladda koonfur galbeed wuxuu u madax banaan yahay shaqadooda waxaa ka dhigan keliya inay si toosa u gudagalaan doorashada ku-weel gaarka ee gudoomiyaha iyo maalmaha soo socda iyona la rajeynay in la doorto gudoomiyaha rasmiga haddoo la